magaalada ceel daahir ee gobolka bari ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjibinayeen arday dhammaysatay fasalka sideedaad oo isugu jira wiilal iyo gabdho islamarkaana ka aflaxay dugsiga hoose dhexe ee ceel daahir waxaana ka qayb galay munaasabadda maamulka dugsiga waalidiin macalimiin ardayda qalinjibisay ee marti sharaf kale faarax cabdi cismaan maamulaha dugsiga hoose iyo dhexe ee ceel daahir ayaa ka waramay marxaladihii ay soo mareen ardayda qalinjibisay xafladanu waa xaflad sagootin iyo dhiirigelin isugu jirta qalinbedelasho arday dhammaysay dugsiga hoose dhexe magaalada ceel daahir sana dugsiyeedka oo rabta haddii ahayno inay u gudubto hay iskuulkan ayaan halkan rabnaa galabta inaan ku sagootino kuna dhiirigelno kuna dardaarano farxadda iyo hambalyadan la qaybsano ardada waxaan leeyahay dadaal muddo badan baa soo wadeen waxaad joogtaan maanta xilligii gabagabada ahaa ee aad ka gudbi lahaydeen marxaladan dugsiga hoose dhexe oo a gudbi lahaydeen marxaladda ka saraysa ee dugsiga sare ee waxaan leeyahay dadaalka halkaa kasii wada qaar ka mid ah marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan waxbarashada aada iyo aad baa waxaan ugu faraxsannahay inaan kasoo qayb galnaa xafladatan quruxda badan oo lagu sagootinaya ardayda fasalka sideedaad oo aan u rajaynayno sannadakan inay kaalmaha ugu horeeya ee iskoolada buntland ama ardayda buntland ay kaalmaha ugu horeeya ka galaan waxaan rajaynaynaa inay ka soo muuqdaan tobtenka ardada ugu saraysa waxaan leenahay dhammaantiin waa inu ducaynaynaa waxaa laynaga rabaa waa dadaal waxaa laynaga rabaa juhdi waxaan u malaynayaa wixii dardaaran ahaa oo ardayda ku saabsanayo waalidiinta waa la yidhi runtii aniga galabta farxad gaara ii tahayoo iskoolkan isagoo hal qola waxaan ka mid ahaa ardaydii saddex sano dhiganaysay oo mataqaanaaye hal qol keliya ah ardaydii dhiganaysay baan ka mid ahaa waayo farxad gaara in jiilkaas aan ka joogo oo galabta aan maqraanti ka ahay dugsiga ceeldaahir brimary aan intermediate school oo marxalada adag soo maray runtii marka iskoolka iyo juhdigiisa waxaa qiray maamule cabdirasaaq dufcadan ayaa ah dufcadii sideedaad ee ka qalin jibisaa fasalka sideedaad dugsiga hoose iyo dhexe ee ceel daahir tan iyo markii la aasaasay